tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gudaha safaaradda britain ay ku leedahay magaalada muqdisho kulan heerkiisa uu hooseeyey ha yeeshee lagu sheegay kulan heer sare ah uu kula qaatay wasiiru dowle ka tirsan dowladda britain waxaa soconaya dacwad ka dhan ah wasiiru dowlahaasi dacwaddan oo loo gudbiyey xafiisyo dhowr ah oo ku yaala dalka ingiriiska islamarkaana ay diyaariyeen aqoon-yahano soomaaliyeed oo bahdilaad iyo gef u arkay in mas-uulkii ugu sarreeya dalka uu safaarad yar uu kula kulmo wasiiru dowle heerkiisa uu hooseeyo waxaana hadda dacwaddaasi ka soo baxay natiijooyin hordhaca xiriir raadiyo daljir ay la samaysay cabdi maxamed warsame oo loo yaqaano deeq faandhe oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee iyagu gudbiyey dacwaddan ayaa sheegaya inay aad uga carroodeen qaabka kulankaasi u dhacay islamarkaana rajada ay ka qabaan guusha dacwaddaasi ay hadda tahay mid wanaagsan bismillaah cumar waa cumar laka adiga iyo reediyo daljir iyo madaxda iyo maamulka iyo injineerintu waa salaamhayaa aad baanan kugu mahadinaya anoo ka mida malaayiinta qof oo dal iyo dibadba ka dhegaysata anoo hadda yurub joogaaba halkan kala socda waana ku mahadsan tahay soo soo xiriirka la soo xiriirteen hadda kahor waa ninkii halkan kaga hadalay markii madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhu ay la kulmeen wasiir dowlaha africa u qaabilsan dowladda ingiriiska safaaradda uu ku leeyahay muqdisho ee soomaaliya ayagoo kula kulmi karay wasiir dowlahaasi madaxtooyada arrintaasu arrin waxay noqotay fool xun oo dad badan ka carisay oo anigu ka mid ahay arrintiina waa tii aan halkan kaga hadallo waa tii aan u qornay dowladda ingiriiska dacwo u qornay waan weydiinay sababta ay ku dhacday sidaan rabnay dhaqso kuma umay soo jawaabin laakiin waa isku daynay waraaq labaad baanu ku celinay aakhirkiina way kasoo jawaabeen ayagoo raaligelin ka bixinaya number one daahitaankii ay ka daahday jawaabtooda u daahday waxay halkan kusoo qoreen waraaqdoodii oo hadda adigu ku hortaalla inay sababta ugu wacan ay tahay aynan ula kulmin shirkaasu meetingkaasu shirkaas uga dhicin kulankaasu uga dhicin mataqaana madaxtooyada ee uga dhacay safaaradda ingiriiska ku leeyahay muqdisho ee soomaaliya ay tahay arrin la xiriirta ammaanka oo aad in aada loo adkeeya la rabay bay ku dhacday marka hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay way ku maadsan ingiriisku wayna caawiyaan laakiin micnaheedu ma ahayn inay si xun noola dhaqmaan oo nabahdilaan oo iban haddii waddan kale shur ka dheclaa micnay ahaan lahayd marka taasi waxay na tusaysaa in safaaradda ingiriiska ee muqdisho uu ku leeyahay ka ammaan fiican tahay madaxtooyaday dhammayd ee qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay lahaayeen inay ka ammaan badan tahay safaarad ku taalla mataqaanaa soomaaliya taasuna wanaag ma samaynayso waxay sii samaynaysaa foolxumo iyo inaan waddankaanu ammaan lahayn inaan anaku ammaanka nagaanan sugi karin inaan mataqaana askarta iyo ciidamada halkaa noo joogay aynan sugi karin mada xafiiska dhammaan madaxweynaha uusan meel nabadgelya uusan ahayn bay taasi muujinaysaa marka arrintaanu waa arrin aa aada u foolxun weeye dad badanna waxay is lahayn arrintaanu ingiriiska wax lagama weydiin doono waa weydiinay arrintiina haddii say ku dhacday waa saas weeye laakiin jidkaas waxaa lahaa inay diidaan oo ayna jidkaas aynasa furin madaxda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha aqoon-yahan deeq faandhe ayaa isweydiiyey sababaha keeni kara in mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dalka ay safaarad kula kulmaan wasiiru dowle iyadoo weliba soomaaliya ay leedahay wasiiru dowlayaal u qalma wasiir dowlaha waxay jid u lahaayeen in madaxda hoose ay la kulmaan adig rabaa kula kulmeen safaaradooda taa dhib ma lahate wasiir dowlayaal baan leenahay anaku wasiiraan leenahay maxaa keenay madaxweyne soomaaliyeed wasaarihii soomaaliyeed labada qof ugu sarraysay dalka inay kula kulmaan wasiir dowle safaarad ku taalla waddanka nagi soomaaliyeed ku taalla anako madaxtooyadii kula kulminka noo imaan karay madaxweyneha o imaan karay taas wax dowladdu ay ku fashil ku fashilmo fashil fashilkaas ayaa iska leh especially madaxweynaha iyo mataqaana ra-isul wasaaraha number one way u diri waayeen madax hoose wasiir dowle u diri waayeen wasiirna way u diri waayeen midda labaadna jid waxa u lahay indhaha may kulama kulmi karno safaarad noogu imow meeshanada kolba awra taangii baad ku tagtay meesha maca ama gaarigaas qafilanayo ugandiiska adiguna ama burundiiska noo imow adiguna ugu dambeyn waxa uu deeq faandhe talooyin u soo jeediyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya isagoona kula taliya in falkaasi ay ku kaceen ay ka bixiyaan raaligelin ay ku qanci karaan dhammaanba shacabka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay halkaan aan ka codsanayaa madaxweynaha hadda waqtigiisuu dhammaaday iyo ra-iisul wasaarahaba inay arrintaana raaligelin ka bixiyaan oo ummadda soomaaliyeed ay ka dhahaan waa khalad dhacay ahayd ayaku nimankan waxay rabaan noo akriyeen laakiin annakaa waddanka iska leh annaku inaan waxa u sheegna ay qaataanna weeye haddii sharaftii waddanku in raba kor loo qaado micnaheedu maaha inayna bahdilan dhaha imow meeshaan igu imow haddii saas ahayd madaxweynuhu inuu tago maaha inuu wasiir dawlo u diray ahayd marka waxaan leeyahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrintaani waxaa idinka rabaa inaad raaligelin ka bixisaan ummadda soomaaliyeed dhahdaana raalli ahaada ila arrinta hadda mardaba ma qarsoona oo war arrin jiiro ku jirta ma ahan arrintii waa dabagallay waana helay qoraalkeedii waana kan hadda publica oo raadiyaasha iyo iyo iyo soomaalida telefishinadooda iyo websayadaba ku jira iyo social mediaba ku jira marka waxaan ka codsanaynaa arrintaanu inaad mataqaana inaad ka hadashaan ummadda soomaaliyeedna dhadaan raaligelin ka siisaan inay haddaad incase aad noqotaan inaad soo noqotaan oo madaxa soomaalnimo kusoo noqotaan inayna mar damba tan oo kale aysan samayn haddii laydinku qasbo dhawaa inaad tim- timaadaan inaad u dirtaan madaxda hoose oo lamida qofkaasi ogow madaxweyneaad tahay ra-isul wasaaraad tahay madaxweyne ra-isul wasaare lala kulmaa laakiin dadku xafiiska waa kugu soo booqan karaa kuwa rabu ahaadee marka waxaan leeyahay walaalayaal arrintaan mar dambaa la samaynaa inta haddaad waqti aad sii joogtaan oo dee kumilgaarka sii tihiin oo hawsha sii haysaanna mar dambe ha yeelina inaad mataqaanaa madax aan aan dad aan istaahilin een- een- aan istaahilin inaad la kulantaan aan level aan ku ahayn micnaha ha ahaada afrikaan iyo madow ahaada laakiin ogow madaxweyneha tihiin wadan baa tihiin madaxweynaha waxaa lamid tihiin maraykanka lamid tihiin kan ingiriiska madaxa waaweyn oo wadamada xukuntaa lamid tihiin ra-isul wasaarada ataa ra-isulwasaarayaasha adduunka sida kan ingiriiska oo kale iyo wadamada kale jarmalka iyaa lamid tihiin marka ogaada waxa awoodiina tahay iyo mataqaanay iyo waxaad tihiin lebalkeeda yeesho adinkuna dad lamida la kulma laakiin dadku waynu kusoo booqdeen qof kasta waynu kusoo booqan karaa xafiiskiina laakiin taasna waxaan dareemaya xagga inay ku yar tahay een, ama aqoontu yar tahay ama dadka asfaysida nii ah oo intaad soomaalinimo iyo yaa wax tari kara aad ku dooran lahaydeen aad qabiil iyo wax ku doorateen inay waxyaalahan kale ay keeneen soo oradid nin caddaana ku dha inaad ka oradid ma ahan waa inaad qorta qiimayso qofku wuxuu yahay hadduusan madaxweyne ahayn qofka levelkiisa u dira taas waa dowladda dowlad u tahay wasiiro u leedahay wasiir ku-xigeyne u leedahay wasiir dowlo leedahay agaasimiyaal leedahay injineerin leedahay nadaafiyo leeyihiin qaybo kala duwan leeyihin war qof walba qof qofkiisa levelkiisa hala kulmo hadda ka hor waa ninkii ka sameeyey mataqaana xalane safiiraha iskugu yimid arrimaha soomaaliya looga hadlayay adig waa madaxweynihi rasaarihi iyo wasiiro o dhan baa ku orday waa waa wax laga xumaada wadaxaas marka cashar ka barta wixii hore soo maray een een dad oo noqdana mataqaana wax fahma oo waxna maqla waxna akhriya waa aad baanan kugu mahadinahayaa arrintaa jawaabteedana sida ugu dhaqsaha badan baan ka sugaynaa taana shacabka soomaaliyeed een markaa waa mahad celinayaa een een een cumar laki iyo radio daljir sida wanaagsan ay wararka kala duwan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba u gaarsiiyaan waana ku mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana sugaynaa insha allahu waana sheer garoon doonaa daaw- een jawaabta kasoo baxda een ra-iisul wasaare sharmaaka iyo ay- madaxweyne xasan sheekh waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dalkan soomaaliya waxaa soo maray dowlado madaxdoodu ay ku kaceen falal ay ka xumaadeen shacabka waxaana inta badan falalkaasi ay ku qotameen inay soo hoyeen bahadilaad iyo weliba inay isu liidaan mas-uuliyiinta ajanabiga ah ee asaagooda ah ama kuwa ka hooseeya afartii sane ee ugu dambeysay ee uu dalku madaxweyne ka ahaa xasan sheekh maxamuud waxaa jiray falal mas-uuliyiinta dowladdu ay ku kaceen kuwaas oo qaarkood wax u dhimayey qarannimada dalka soomaaliya qaarkoodna waxa ay burinayeenba dastuurka qabyada ah ee hadda dalka lagu hago si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horraysay oo muwaadiniin soomaaliyeed ay u istaagaan sixitaanka qaladaadka madaxda dalka iyo weliba muujinta dareenkooda ku aadan siday uga xun yihiin habdhaqanka qaar ee madaxda soomaaliya cumar lakimaan radio daljir caabud waaq